You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
doctor cabdiraxmaan cawaale xasan laga soo bilaabo shirkii xisbiga ay isku doorteen ama lagu doortay madaxda ee somali state een, iyo waxyaabihii ka dambeeyey ee markaasi jawaabihii ka soo baxayey ama dhan bulsho hadday noqoto ama dhan kaleba ay noqoto siyaasadeed een, si kooban maxaad ku qiimeyn kartaa bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa eh, waxaan u mahad celinayaa s b s iyo eh, ustaad mother En, runtii shirkani wuxuu uun en, dhammaystir u ahaa en, eh, m- nidaamka isbedelka eh, ku dhacay ethoobia oo dhan Eh, gaar ahaan eh, kii ku dhacay kelilka waxaa isaguna garab socday xisbigii oo runtii aan markii hore qaab kale u dhisnaa En, kaasoo inta badan dee madaxweynihii hore iyo nidaamkiisii qaabkay rabeen uu u dhisnaa buu ahaa kadib en, waxaa bilaabatay in la yidhaahdo dee in laga bedelo qaabkii hore oo wuxuun sidan laga bedelo maadaama nidaamkii isbedelay oo nidaam markii hore e p r d f oo tigre u telinay sidii uu ahaa haddana ay qowmiyad kale ay timaado timid in la bedelo ayaa qasab noqotay En, arrintaasi marka shirkani saasuu marka ku yimid En, mudduu soo socday en, u- hadalkiisu iskhilaaf fara badan iyo ma garanaysa ishaysi fara badan baa eh, shirka macnaha golaha dhexdiisa ka jiray Eh, waxaan ka wadaa xisbiga dhexdiisa En, akhiiran waa kii la iskhilaafay eh, addis ababa la isugu tegay Eh, shide iyo mustafe iyo raggii la socday xaggooda tageen waxaa lagu soo heshiiyey ama sida ay dadka qaar u dhigayaan ay tahay lagu soo eh, amray in ay eh, hoos u dhigaan hawsha Eh, waxoodina ay dhammaystiraan marka runtii shirku wuu furmay laakiin su-aalo badan baa ka taagan oo dadka isweydiinaya isleeyihiin shirku ma sidii la rabay iyo dimuqraadiyaddii iyo xorriyaddii eh, lagu baaqayay eh, dowladdan cusub ee ay sheegaysay baa yaa la mariyey waddadii mise waxa weeye tii hore ee muxuu ahaa dadku ka calacalayan waddadeedii bay martay waa su-aal runtii mujtamaca hadda jigjiga iyo eryadeeda jooga ay in badan isweydiinayaan En, muxuu ahaaye wax ifafaalo ah oo hadda la yidhaahdo boqol kiiba boqol isbedel baa dhacayna ma jirin xisbigii maadaama weli eh, saad sheegayso uusan noqonin xisbi een, cagta saaray qaabkii loo baahnaa amaba wax- wa- wax weyn laga bedelay een, wixii lagu haystay een, een, madaxdii hore ee ee- ee isbedelku eh, ku yimid Eh, haatanna xaaladdu ay sidan tahay Eh, own lf iyo dhinacyo kaleetana haatan iyaguna ay soo galeen een, een, e- eryada ma u muuqataa marka een, dowladda federaalku in ay arrintan tahay iyadu midda wadata oo maadaama oo urur kaleete oo own lf isaguna dhan kale uu ka socdo aad moodana een, inuu keeni karo culaysyo een, hadday doorasho noqon kar- karto oo, eh, noqoto oo kare- kale ma laga yaabaa xisbigan inuu haatan wax walbaba eh, dhinac iska dhigay uu isu diyaarinayo sidii uu isagu u jalanji garayn lahaa ama uga hortegi lahaa awoodaha kale ee haddii fursad loo siiyo doorasho inay culays keenaanna ay dhici karto
En, shaki ma leh shaki ma leh in en, dowladda ethoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan xisbiga hadda talada haya ee kililka joogaaye ay ku dadaalayaan sidii aysan u iman lahayn en, ama o lf ha noqoto ama urur kale oo en, muxuu ahaaye wadanka ka jiri karaa si uusan u iman lahayn en, way ku dadaalayaan su-aashu waxa weeye uun suuragal ma ka noqon doontaa qaabka ethoobiya hadda u socoto in uu halka xisbi e p r d f ah ee aan kala baxaynin ee muxuu ahaye qof walba oo oo ma garanaysa rabaa inuu ama codeeyo ama wuxuu noqdaa inuu xisbigaasi ku arooro arrintaasi ma suuroobi doontaa waa arrin ethoobia oo dhan u taala lakiin markii laga fiiriyo kililkeenna iyo qaabka loo wado wa ha waa sax waa qaab ay rabaan dowladda eh, ethoobia iyo xisbiga laftirkiisu uu u ololeynayo in uu obstacles ama ma garanaysaay uu dhigo caqabaad uu dhigo dhammaan ururada yacni ama hadda jira oo olf ay number kow ka tahay En, iyadun baaba jirta hadda wax ururaho ma garanaysaa raba inuu siyaasadda u istaago iyo hadday jiri karaan ururo kale oo mustaqbalka iman kara toona xisbigani wuxuu rabaa labaatan iyo toddobadii sane uu haystay sidii uun inuu ku haysto laakiin dadka uu tuso inuu isbedel uu sameeyey laakiin jawharka dhabta markaad fiiriso wax iska bedelay xisbigii haba yaraatay ma jiraan waa suuragal in shaksi la saaray oo shaksi kale la keenay waa waxa jira waa waa sidaas wey laakiin ma aha si fiican haddaan ka jidri ama aha oo macnaha xisbiga dhexdiisa ku yimid oo dadku ay hadda isdhihi karaan mustaqbalka xisbi fiican oo la geli karo oo dadka ma garanaysa xataa aqoon-yahanka iyo muxuu ahayey dadka daneeyo dhan ay geli karaan ma aha midda kale mustafe cagjar madaxweynaha somali state isaga laf ahaantiisa marar hore waa kii waxyaabo badan sheegay inuu isbedel uu rabo oo uusan aqbalayn waxyaabaha qaarkood hadallo badan baa laga hayaa haatan sida ay wax u dhaceen xisbigii isaga ahaa uu rabay inuu aadka u bedelo ay u suurtageli weyday ayna jiraan dhinacyo kaleoo iyaguna siyaasaddii kula tartamaya ma dhici kartaa mustafe inuu sidaa kula socdo xisbigaasi mase dhici kartaa in ay timaaddo marxaladaha soo socda isqaqabsi dambe oo markaa labada dhinac ee ishaya miduuna ku baxo hadduu mustafe noqonaya haddii kaleba
waxay ila tahay arrintaasi waxay mainly ama inta badan ay u khuduucdaa sida ay siyaasadda dowladda ethoobiya ay ay ay ay mar walba u wajahdo ciladan waxaa muuqata ninka muxuu ahay madaxweyne mustafa marka uu meesha yimid ballanqaadkii iyo energigii ku jiray iyo siduu u hadlayey iyo qaabkii dadka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan tusayay inuu aha ninkani nin rabo inuu wuxuu rabo dadka gaarsiiyo dimuqraadiya iyo xorriyad iyo cadaalad iyo waxyaalo badan u gaarsiiyo waxaad moodaa arrintaasi in maaragta hadda ay albaabkeedu uu soo yaraanayo oona sidii hore une wadadiina aada moodo in cagta la saaray wadadii la isu yeedhin jiray ee cabdi oo kale un
halkaas halkaa waktiga nagu nagu nagu waxaysan waan fahnay waad waad soo koobtay ugu dambeynta xisbigii oo taniyo waktigii isbedelku uu yimid oo muddo hadda aan yarayna socday xaaladiisa oo wadankii dhannaa iyo shacabkii badnaa waxqabadkiisiiba ka xoog batay waxqabadkao dhanna naafa uu u ahaa xisbigii maadaama oo haatan saa uu yahay maxaad ku qiimayn kartaa dareenka shacabka wixii dhacay ee la sameeyey ay ka sameeyeen ama ay haatan aaminsan yihiin si guud ahaaneed mustaqbalkana maxaad odorasi kartaa inuu ku dambayn karo wax arrintan hadda la sameeyey ee xisbiga dhankiisa
shaki waxaan lahayn xisbiga samayntiisa iyo ka hadalkiisu in uu ragaadiyey waxqabadkii dhannaa ee dawladdu ay qaban lahayd waxyaalaha aad arkaysid mashaakilaadka ugu badan waxaa ka mid a systemkii dowladnimo ee ama wasaaradeed ama muxuu ahaayey maamuleed baa weli moodaa inuu yahay daciif ama uusan tabar lahayn sababtuna waxa weeye xisbigii iyo xukuumaddii iyo xukuumaddii federaalka iyo deriska iyo ma garanaysaye arrimahoodii mashaakilkii jiray baa waxaa keenaysa in uu waddankii uu horumar samayn waayo oo ma garanaysaye ama dhanka xuduudaha ha noqoto ama dhanka booliska iyo ciidamada ha noqoto ama muxuu aha wasaaradihii maaliyadihii biyihii iyo wixii yacni dhammaan wasaaradihii oo dhan waxay dadku tilmaamayaan inay iska maaragtay uun iska magaca iska jira yihiin laakiin shaqooyin dhab ah oo ma garanaysaaye ay dadku ku tiirsadaan inaysan jirin waxaa xusid mudan muxuu ahaayey arrimaha qaxootiga soomaalida ma garanaysaaye soo qaxday ee gobolada oromada iyo kasoo baxday sida qoloji iyo wixii lamidka yani waxqabadkoodii haba yaraatee wax ka hadlaya ma jirto yani dadkii kii siyaasi ahaa iyo kii dawladda ku jiray iyo kulli waxaa laga hadlayaa un dadku waxay sugayaan un xisbigu muxuu dhihi doonaa xisbiga maxaa kasoo bixi doona madaxweyne mustafa iyo iyo muxuu ahaayey axmed shide maxaa kasoo bixi doona sidaasuu macnaha iyo yaa dhowrkii bulada lasoo dhaafay lagu jiray haddaba waxaan is leeyahay mar haddii hadda xisbigii la dhisay dawladda waxaa u taalla in ay muxuu ahaayey ay tallaabo qaado in ay servicekii iyo shaqadii ay dadkii ay dib ugu bilowdo oo ay iska yareeyaan yacni muxuu ahaa jadalka ama dooda xisbiga iyo ku saabsan xisbiga waxyaalaha kasoo baxay waxaa ka mid ah cabashooyinkii weligiis jiri jiray uma haddana jira qabaa'il fara badan deegaamo fara badan oo leyla nahaar qaylinaya oo le muxuu ahaay wax nalama siinin wax nalama tarin yani ma jiro yani xisbi ama ama ama dawlad dadka o dhan wada qancin karta ma jirto laakiin haddana waxaa muhiim ah markii wax la qaybinaya in dhelitir uu yimaado oo gobollo idil oo waddanka jooga in ama laga tago ama ma garanaysayay lala hadli waayo arrintaas waxaa laga yaabaa inay keeni karto colaad iyo dhibaatooyin aada u fara badan dadkan iyo dalkanina waxay u baahan yihiin in ma garanaysayay nabadgelyadaasi loo lagu baaqay inay helaan oo ay ka faa'iidaystaan oo dawladduna ay noqoto dawlad dadkana u dhimirisa dhegaysata haddana xukunkeedu uu meel maro inay noqoto marka waxay la tahay mustaqbalka hadda wuxuu ku jiraa gacanta ilahi subxana watacala gacanta ku jiraa laakiin xisbiga iyo madaxweyne cagtar iyo shida unbaa uun mas-uul ka ah ayagayna tahay inay isu keenaan oo ururada kale iyo axsaabta kale waddanka jirana ay ixtiwaa wada sameeyaan inahaas ayla tahay inay muhiim tahay mustaqbalka kaasi wuxuu ahaa doctor cabdiraxmaan cawaale xasan guddoomiyaha golaha aqoon-yahanka aad ayaad u mahadsan tahay doctor
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.